caamir xasan cabbaas oo ah xildheere ka faallooda arrimaha milatariga iyo amniga kana soo jeeda dalka suudaan ayaa waraysi dheer oo uu bixiyey waxa uu kaga hadlay loolanka uu martigelinayo mandiqada geeska afrika ay ku yaalaan dalal ay soomaaliya iyo itoobiya ka mid yihiin wuxuu si qoto dheer uga hadlay colaadda gaamurtay ee ka dhexaysa nasaarada xabashida itoobiya iyo shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah isagoo ka soo sheekeeyey dagaaladii mandiqadan ka dhacay iyo siraacaadkii adkaa ee labada dhinac dhex maray wuxuu tilmaamay in wakhti xaadirkan ay soomaaliya ka jirto xarako jihaadi ah oo awood leh taasoo ah cidda keliya ee awoodda u leh inay soomaaliya ku midayso mabda'a diineed أصبح الوجود الأثيوبي في الصومال هو وجود استراتيجي لأنه يمنع تماسك الدولة الصومالية التي حاربتهم في إقليم وقديم وطبعا هناك استدعاء العامل الديني وغيره موجود يعني duulaanka ethoobiya ee soomaaliya waa mid ku dhisan hadaf istaraatiijiyadeed maxaa yeelay wuxuu ka hortegayaa inay soomaaliya cageed isku tagto oo ay noqoto dowlad awood leh oo ethoobiya la dagaalami kartaa dabcan duulaanka ethoobiya wuxuu sidoo kale la xidhiidhaa arrimo diineed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hor timid duulaankii ethoobiya ee soomaaliya waxayna ku guulaysatay inay la wareegto badi dalka waana xarakada keliya awoodda u leh inay midiso soomaaliya ilaa maaxadna waxay aad ugu dhowdaayay xarakada daalibaan ee afghanistan taasoo inkastoo weeraro badan lagu soo qaaday ugu dambayntii u soo baxday inay tahay cidda keliya ee awoodda u leh inay afghanistaan ka hirgeliso dowlad awood leh marka xarakada al-shabaab awood ayay u leedahay mideenta soomaaliya laakiin beesha caalamka arrintaasi ma doonayso waxaa lagu tiriyaa al-shabaab inay tahay awood caqliyad leh maxaa yeelay waxay u xusul duubaysaa inay soomaaliya ku midayso asaas diineed oo ilbaxnimo leh haddii ay sii socotana waxay la wareegi kartaa mandiqadan muhiimka ah ay maraan labaatan boqolkiiba ganacsiga adduunka oo ah baabulmandab marka looma ogolo inay la wareegto dalka dagaallo adag ayaa lagu qaaday wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalka ka dhanka waxaa loogu yeero argagixisada ee uu maraykanku hogaaminayo dagaalka lala galay al-shabaabna waxaa qayb ka ah dowladda ethoobiya الحرب العالمية ضد الإرهاب التي تولتها الولايات المتحدة فبالتالي كانت الإرادة الدولية أن تضرب هذه الحركة وكانت أثيوبيا هي جزء من هذا التحالف الذي يضرب هذه الحركة hadalka xeeldheerahan ka soo jeeda dalka suudaan ee lagu magacaabo caamir xasan cabbaas ayaa ku biiraya hadallo iyo diraasaad horey u soo baxay oo tilmaamaya in soomaaliya cidda keliya ee ka dhigi karta dal awood leh oo ay dowladi ka jirto ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo shacabka soomaaliyeed wakhti xaadirkan ku hogaaminaysa dagaalka gobonimodoonka ah ee lagu difaacayo sharafka iyo karaamada ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed laguna doonayo in dalka looga hirgeliyo dowlad islaami ah